bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal haka dhowaada warkaha midnimo idaacadda raadiyaha warsan dhegeystayaal oo nimaadon warkada intayna haguudarno qodobada isinka dhegeystaan oona siinkayna walibaa ku mid ah malaaqa deerow oo ku mid ee malaaqyada koonfur galbeed ee soomaaliya waliba uuse ku hadalaya hee fatahaada iyo robabkii dhowaan ka dhigay gudo dalka soomaaliya ciyaalka isticmaalo kooladana waliba yooyina hano hakabadahayo gudo magaalada beydhabo gudoomiyaha guudguduud buuren waliba uuse ku warbiyaya xaaladada degmadaas iyo robabkayga ubadii dhawaanogunga madaweynega koonfur galbeed soomaaliyana waliba usiina kulungnisa kawerey hay-ado samafalka soomaaliyana waliba ayaana gurmad deg deg iyo ku dalbatay caalamka axmed madoowen waliba usiina booqaday deegaano uuse ka fatahayay webiga etoobiyana waliba ayay qabatay ragga weerarka jaysidii somalilan ciidamada ammaanka oo gacanta ka dhikay shaqsi labaad gobay shir deg deg eyelniska kuweeri filinku hadala dacwadida ku gudbiye xildhibaan cabil xasan qolongorodow daada qodobada banaanka ee warkaysan ka dhegeysan waliba ku mid ah turkiga oon weertay safiirka dhinacaasa iyo ankara iyo kobac dhaqaala maraykanka oo sii yaraadaya
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiignimo iyo xagalaasuu khamiis taariikhdan iyo ee dantada soddonka bilo tobnaad ee sanadka labada kun iyo toban iyo sagaalka waliba hadheetana qodobadeen ka weynaya warka dhugunsayaala ha ka dhawaada us oo faahfaahsan warka intuuna ku jarna haminimaadon waliba hawadaasna marsii doonaano ee bilaahi la sheekh shucayba malaaqa malaaqa deerow yacquub oo ku mid ee malaaqyada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ku hadali robabkii dhowaan ka quwadiyay deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya warkan walibaa nin faahfaahayay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaana afhayeenka malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya malaaqa deerow yacquub iyo ku hadali biyoogay ka fatahan degmada bardaale biyoogasoo saameeyey dadka iyo duunyada kureeda marki magaalada biyo badan iyo hagalan waybana meelaase ku dhaladay dhibaatooyin iskajare naf iyo maalbale waybana dadka kubarakahay hoy ahaanyo andeganyina meel magaalada banaansha e ooyo ka darwufaysanyin dadkaas waybana idaacadda warsan waramay afhayeenka malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya malaaqa deerow
reer koonfur galbeed iyadan barwaaqaysinyi roobo badanaa gubadi roobabkii qubaday oo naxariista badanaayay iyo haddana xoogaa yar waxyeelo badan iyo jeysadii khaasatan degmada berdaale dhibaatooyin badana ku dhiiy guryihii biyo buy sumeen xoolihii geedoa la saarinyi marka biyo badana haka deedi magaalada oo dhan walku baxi tii maanta la dego haddana owkaa daad haka rogmade walku baxe marka dhibaatooyinkaas badanaa jaraan dadka muxsiniinta ah oo walxaysoo muslimiinta iyo hay-adaha caalamiga ah mayba ku codsadaan iniyo arintaas qiib ku qaadadaan gargaar bani aadamna ma fadiyaan alxamdulilah dheefo roobka qubadee dheefo may la reey waliin raba tuuga la jeeliya marki kooyno haddana laku roora la ree may laka furay roob waa la ree marka roobkaasi oo raba tuuganay qur-aan akhriyaanay shalmowgeradaaninka dambaytay un qur-aan akhriyaan haddana maanta waxyeeladiis teeganto alxamdulilah ilaahay ama hadisle isku leh marka dadka soomaaliyeed meel kastoo yoo roogaan hay-adaha caalamiga ah maybaan ka baaqana haddii una ana dhaqankii soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer koonfur galbeed degmooyinkaasi dhibaatada badan ku jeysadi inay gargaar deg deg alla hala deero madaxweynahana kheyr alla siiya guddi khaas aan magacaawi unuuna mayba ka baaga ka daraanay amba dadkii culmada haayay amba maamulka haayay iyo hordhaan ku hadali iyo unuuna ka cayiliyaana inay unuuna ku hadalna odayaalka dhaqanka adiana lamadaas qodoba hasiin booqani insha allahu tacaala maybaa rajeeyana lamadaas qodobba inay isan baahiyi doontaan weliba markinka etiobiya intaan la eg hagalaan magaalada berdaale waybana muuqatay ini saameeyey dadka iyo duunyada weliba hadda dareeree gurmadlansameeyow dadka walyeelada ha ku deertii fatahaada degmada berdaale weliba degmada berdaale ka noola qoysas deerow ilaa lix kun oo qoys waybana hoy ahaan landejiyey meeltaage oo magaalada banaanshae
eedeedan mahadsanyaa cabdulaahiye shir usadaha furi madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen weliba usahaye koolun ku hadalay sidii hay-ado samafalka gargaarka degdege iyo indersii lahayeen deegaanada berdaale ee gobolka baay oo hadda ku jarta fatahaada biyo shirkun iyo ku qayb galeen guddiga gurmudka fatahaadyada koonfur galbeed iyo hay-ado samafalka ee ku shaqeeya deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya welibana intuusa dareeri usahaayay koolun ku hadalay sidii shacabka ka nool degmada berdaale iyo un helo lahaayeen gargaar dhammaystiran wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gargaarka iyo maareynta masiibooyinka cabdiqaadir sheekh cali baraka ayaan kooreen weliba uusa ku warbiyey xaaladada degmada berdaale iyo saameyntii fatahadda biyo uusa ka weeldhaday shacabka ka nool degmada berdaale madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed dafagareen iyo siinanka bogaaday hay-ado samafalka iniyo gargaar degdeg iyo diirsiyaan dadka saameeyey fatahaada ee ka nool degmada berdaale iyo guud ahaanba gobolada koonfur galbeed waliba nuus unka mahad celiyey sida iyo waxaan qayb galeen shirkaas isla wararka fatahaadyada biyo intii unankumaan dhugunsadayaala gudoomiyaha goofguduud bureyn waliba usiina ku hadalaya xaafadogas xaafadoogyaal dhinagaasi degmadaas iyo si iyo handeereen fataada biyo waa ko yuusuf sheekh aadan oo warkun ninhay deegaanka goofguduud buurey hera weliba ay ku mudata deegaanada hoosgoyo magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed oo gaastin jarta magaalada baydhabo soddon kilomitir haddaba muruna dhahariyni guddoomiyaha degmadaasi xasan buuyow isaaq iyo ku hadalay haalada guud ee degmadaasi us-owaani sheegay inta degmadaasi ee nagati deegaanada saameeyay gulgulatooyinka roobabka ka guba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya us-owaana antaasi anab sheeg dhow intii deegaanada waalgurmadaba ankadamboyti helo dheer haddana dadkii barakay deegaanadaasi idan saameeyay gulgulatooyinka roobabka
alxamdulilah qeydoodan faylana dhibaatooyinka fatahaadihii dhibaatada deegaanka sheegna jaorta eriyadan saameyn magaalada inshaalla kala farja jiridkii oo halaabeen inshaalla dhibaatada horta deegaankaasaan ka deeri madoo muta meeshaan tahay wal gargaaruna leera horta de deegaanka maynka dambaytaya lamada koonka mahusanaad labaatan sediidenka dambay wal gargaaruna eedisa mafalka sanadka taana dhaafanina abaarahay madan may hata baraka hata daranjeysha biyihii iyo fatahaad
dhannaha kale usoo hadalshay sii wadada iyo weliba usu ku hadalay waana baagan daray guddiga gargaarka intiyoo haboogadaan guud ahaanba xaalada yaa ku jarta masiibooyinta usa saameeyay gulgulatooyinka roobabka sidoo kale an weliba us intaasi kasii daray intiyoo boogadaan dowladda goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya may baaqay daraan horta inshaalla magaalada inshaalla dhibaatada ka dhiiri meel kasta soomaaliya kumid horta guddiga masiibooyinka iyo gargaarka inshaalla inta booqasho meel kasta oo dhibaatada bulshadana ka dhiiri walaqarada dhibaatadii hooblaarona walanqobada bulshadana siyaan antiin hatana baraka allamaad antiin biyoogi dhibaatadii oo saahibnagati hadda deegaankii hatana abaarana hore jaraan hatana barakaana hatana magaaladii baydhabo hatana labaraka hatan dhibaato badan deegaankana dabanshana hadan dowladana maylan hatan koonfur galbeed federaal nagata bulshadii lahandoordayoona
hadalka guddoomiyaha ayaa kooyaya hili roobabka iyo kagubada haayaan gulgulatooyin horlen iyo sameeya haayaan
eedeedan mahadsanyaa yuusuf ciyaalka isticmaalo koolada iyo hakabaradaha iyo gudo magaalada baydhabo warbixinton waliba nin diyaariyay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan maranan kuurgali xaaladda iyo ka noolin ciyaalka derbajiifka ee magaalada baydhaba iyo aragay ciyaal derbajiifa haanase oo ada maabanfiirii korna wejijo oo ku muuqata dhibaatooyin fara badan markii ana weydiisadayo ang noolin iyo wayba insheegana inii dhibaatooyin fara badan iyo haysata waybaa kala weydiiyey walaki ka lafi iniyoo isticmaalan maandooriyaga noocyadiisa shalduun maadaama nololiyoo khatar kanagada kora dhibaatada maandooriga iyo ona lacagta iyo hakagadaayan maandooriga iyo ku hadaayan dadka maadaama nololyo laqobsadii maandooriga cayaalkan derbajiifka e da-adiyo wayb waa tumiisiyeed sana jar iyo inkusii yar qaarshana waalidiintiyo dhammadan qaarna waalidiintiyo isfuran haan kalena daruufaka ka laftay haabanagato waalidiintiyo oo ciyaalka an la dhaqamaayan qaab an faylahayna kan waliba ku mid ayaa cayaalka derbijiifka usoona ninkuwarbi xaaladiyo ka noolin hooy aabanolin dheenalisona beedburklisona ka duwan dugsi aliga dugsi siirada alweeri ilaaha markiis furaha arki waan soo baxan intaas ka imaad isbuucoyn dee been odayaasho sheegaa saddex boqol oo qaadiliina qadrida boqol iyo malaa waa liisoonoy xataa san ana asaga dhiiguy taas hooyeenkii aabaheen waa soo tagnay adeerkii hooyadii wanaasha adeerkii yaa qabo waa kaay sidaa waxaan u maal celinayna oona noo imaadeen anaga oo dhar wasaqle aan wadano ciyaalkan ya e dhallinyaro way baniyo codsadana haddii nolol tan ku fayla yo helo lahaayeen iniyo isku dhaafo lahaayeen maandooriga yo-ona nololiyo dib habay lahaayeen wayba muuqata ciyaalkan nololiyo haddii qof garab istaaga la helo lahaaye iniyo nololiyo bedelo lahaayeen waybana maamulka koonfur galbeed yo kocodsadana ini nololan nolol ku faylan suubiya horta magaca wayleeray isaaq dhaayer moomad waykon nololaa magaalada baydhabo saa hataad aragayta hatana way hakabay derbiya hata dhoo lahun durmaa hakakay hatana saa hungurum weydiyaay kooliyoonayti xashiisha aynkatolaa saasituan marmar aragtay alsalaamita jiifadaan marmar obiilaa booti mayleeraay miilon u bohono yaa aragtay baawarka ishandhadhigaan labaatanka omatumashanto hobanasi balyar hunguri kaaman haankayan beesikalen weydaan hashiishiyona iti koolih kadada anaatu way jiree tumiyoonay sagaal saanin malayow way ka bilaabay tumi sade intagaan kugudu jiray waalidiinta mayleeraay awoodeelen nool aakay dhimada daalaga jirta dadkii i ogiin laakiin amintani diseefadayba wayhay burye marmar hungurlaama liwele anin eesalaameyda hadliskanaagda dadka horta dadka dadka wiino oo waalidiinta way olgafadaay ariigagan awkaa dhali adan adeershadeeta insa gargaar dhon ma jirta lamba mayleeraay hortisle leenshalbuuda anima dumadilaqani waani waay balaagin horeenka babayan horeenka jiri alxamdulilah ilaaha mahadle mayo leeraay saana tafadaa hoba oo shaagadoon helfan walaawan oo daraaga biyuuska dhoomba iska dhaafadi saasita may leeraay hay-adda samafalkii oonay koonfur galbeed way iidanka oo sudalahay inay aragtay wadanka dhagaalistoosiyaan dadka oo askulistiyaalka oo shaagin lahayn in oo shaagin weelaan oo daraaga biyuuska iyo ka reebaan ma jarta qofon maqon inkastoo ciyaalkan isku ka dhex noolin buundada dhatiye oo ee meel biyomarane oo wakhtigan camal nadaafadiya eedan liidata
eedeedan mahadsanyi cabdulahi maxmed abdiraxmaan oo warbixintaas intaanin ku jeediyay dowladda federaalka ee soomaaliyana weliba beelo caalamkii ku dalbatay in si degdeg ee lanka gurmud boqolaal kun oo qof hanasowaana fatahaada saamaytii meelo ku mid ee koonfurta iyo bartamo soomaaliya war qoraale oo kubahaya xafiiska ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa la ka sheegay in ra-iisul wasaaraha uusa warqadaas baaq aan ka diray dhammaan dowlado soomaaliya saaxiibada yuayin iyo hay-ado caalamiga walibana uu sheegay in gurmud deg deg ee lanka baahanyo sidii war lanka tara lahay dadka saameeytay fatahaada webiga shabeelle daadadkun iyo in hanoyo saameeya gobolada baay iyo bokool shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo hiiraan magaalada ankaweyn waliba waa beledweyne oo waana fatahaada boqolkabasiyo shan iyo hadiiyo marayta ankayaraan toban qof ayaa mas-uuliyiinta iyo xaqiijiyaan iniyo ka dhimadaan ilaa iyo hadda daadadkaasi oo lixdan kun oo qoysna ay sheegeen iniyo kubarakaceen minateediyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoweno waliba uusa geedka kormeerka sheeday deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose oo uusa ka fatayay webiga jubba deegaanada weliba maalin kahor iyo inahan ayuu ku bilaawdeen fatahaada uusa suubay webiga jubba walibana dowlad goboleedka jubbaland iyo bilowtay milisay gurmad deg deg ee kaaso waana si eed ee lanka diirsadii dadka deegaanada ee kanoola walibana la hiray dhammaan kanaaladii webigaysa uusa ka fatahay taasoo waan iyo yaraayasa khasaaro ku dhalada koro walibana fatahaada iyo eetaato xilliga hamiinka iyo bilaawadaas taasoo waana saameyn iyo kawaaldhatay dhulbeereedyo shala duwan madawynaga iyo kormeeri beero iyo fatahaada iyo saamaytay wuse waana haana kumid ee dadkii lahay beeralayda wuse la kulumi waanuusan sheegay inayo garab istaaganin si khasaaro hadeeri iyo lunkukaba taasoo kale madawynaga waliba usiina booqday haana kumid ee goobo walbarashada ee fatahaada iyo saamaytay walibana gaar ahaan deegaanada goobeen melese waana madawynaga use ballan qaaday in use balaariidoon iyo waana reedan habayow kasoo bii doona iskuullada goobweyn use waana kormeeri fasalada iskuulka seeye deegaano kale oo ku tirsan gobolka gedo iyo jubbada dhexe iyo saas oo kale fatahaada saamaytay iyada waana maamulka gobolka gedo iyo bulshada iyo sukaalada hayaan sidii khasaaro ku dhaladay fatahaada say walyunqabada dhahayaan dowladda etoobiyana weliba yoetaato iyo gacanta ka dhigtay lama kumid ee ragi hubaysanaay oo hamiinku hor weeraray saldhigga ciidamada ku tirsan somalilan iyo kala hayaan magaalada burco ee gobolka tugdheer ilo muhiima oo kasugan deegaano ku tirsan dowladdeegaanka soomaalida etoobiya waliba iyo xaqiijiyana in qabadowka dadkun iyo in sheegaan iniyo dalbadan somalilan si gacantaas lahanka dhigka wararka waliba intaas oo ka daraayanaa in dowladda etoobiya iyo dadkun iyo haqabati waana iyin hano lama deero hanase waana weeraray somalilan islamarkaasna hadda la kahaayo saldhigga magaalada burco si kastaba haatoo weerarkii laga qaaday saldhigga ciidamada somalilan iyo kala haya magaalada burco weliba horey in sheegay jabhad uu soo gaamiyo nin laka magdhabo suldaan waaberi kaase waana ha kula jeeday siyaasi maxamed eero siyaasida siyaasadda madawynaga muuse biix cabdi ciidamada amniga degmada aabudwaaqna ee waqooyiga gobolka galgaduud weliba howlgal iyo kasuubiyaan gacantiyo hankadhigana oo ku mid ee shakhsiyaad la baadagoobay shakhsiga la qabaday yahay koolaka sheegay inuu isku dambay dagaal shalay ee lama maleeshiya beelood ka dhex maray xaafadda ceel gargaar ee duleedka bari ee degmada caabudwaaqa koo ku mid ee saraakiila hay-ado ammaanka degmada caabudwaaq waliba uuse sheegay in shakhsiyaadka la qabaday iyo iyin koo dhaawac cuswadii waanu isku dambeeyey dagaalkii shalay kadhiyi waana dhex maray maleeshiyaadda dhul iska haysadii islamarkaasna uusa sababi dhimasho hal qof iyo lama qof kaloo dhaawace wararka inka dambeeyey ayaanu ku helhaynaa caabudwaaq waliba kalooyo sheegahaynaa in xaaladda goobtayda ka dagaalamay iyo etatoo degan islamarkaasna odayaalka dhaqanka degmada iyo midase iyo kubiyan maleeshiyaadkii ee ka dagaalamay idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhugunsidaal warkiihaminima ku dhugunsaatan ka dambayntii kobaca dhaqaalo ee maraykanka yaa muuqda ko hoos indhihii rubicii saddexaad ee sanad kun sabab la xiriirta shacabka hoos indhikii lacagta iyo qarash gareeyaan iyo maalgelinta ganacsi oo yaraatay kobaca dhaqaalo ee rubicii saddexaad ee sanad kun julaay ilaa sebtembar ayaa keliya usay ahaa dhibic li boqolkiiba meelo rubicii lamaad ee sanadkii abriil ilaa juun usahaayi lama dhibic ewer boqolkiiba tallaabadu yaan horseeda kartaa in bangiga dhexe uusa dhima heerka eeusoo dul saarado markii saddexaad ee sanadkan oo geeke si korlanka qaada kobaca dhaqaalo dhaqaalo waliba dhaawac uusa xoogan jaysiday dagaalkii ganacsi ee indhexeeya maraykanka iyo shiino oo muddo tomishan bilood uusa jarsadiyey warkiihaminimo idaacadda warsan ku dhuunsaaseen iyo dhuunsaal intaha gebagabayana intii warkunka waa lama diridhunkumaan walibaas hinkutuway sidaas u nabadgelaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu